Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan qodobadan warka duur idinkugu hayna waxaa ka mid ah guddi farsamo oo loo saaraya dhaqangelinta isbedelada waxbarasho ee dalka soomaaliyana waxaan idin haynaa shir looga hadlayo mashaariicda bangiga horumarinta afrika oo maalinkii labaad galay soomaaliyana ay qayb ka tahay waa duhurnimo arbacaa taariikhdu waa labaatan iyo toddobada bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashaago ayaa wasaaradda waxbarashada iyo guddiga adeega macalimiinta ee t s c ku amray inay soo dhisaan guddi farsamo ah oo hogaamin doono dhaqangelinta soo jeedinada guddiga uu madaxweynaha dalka william ruuto u xilsaaray inuu dib eegis ku sameeyo hanaanka tacliinta ee wadanka gashaago ayaa amarkani bixiyey kadib markii uu mas-uuliyiinta ugu sarreeyay wasaaradda waxbarashada iyo guddiga t s c uu kula kulmay hoygiisa rasmiga ee xaafadda karen ee magaalada tani nairobi waxa uu arin arrin markaasi laga wanaagsan yahay tilmaamay in labada dhinac ay wadaan isbedelo isbarbar socda gashaagwa ayaa hoosta ka hariiqay in guddiga farsame ee laga soo magacaabay uu ka shaqayn doono sidii loo adeegsan lahaa hal istaraatiijiyadoo lagu tixgelinaya waajibaadka iyo baahiyaha ka dhex jiray wasaaradda waxbarashada ee dalka guddiga adeega macalimiinta ee t s c iyo danayaasha kale ee howlaha tacliinta wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel mujogu ayaa sheegay in wasaaradda uu hogaamiyo ay diyaar u tahay inay la shaqeyso t s c si looga dhabeeyo isbedelo ka jawaabaya baahiyaha dhanka tacliinta ee dalka madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix koskey ayaa soo saaray wareegto uu wasaaradaha dowladda dhexe iyo waaxyaha hoostagaba ku amrayo inay hakiyaan in qorsho in qarash markaasi lagu bixiyo waxyaabaha astaanta u ah ama ay isku xayeysiiyeen waxaa ka mid ah bugaagta wax lagu qorto ee dalladaha fanaanadaha koobabka wax lagu cabo boorsadaha xasuus qorka jadwal sanadeedka iyo wax kasta oo lagu daabaco magaca wasaaradda ama waaxda si loogu aqoonsado ama ay ku suuqgeyso howlaheeda amarkani ayaa looga gol leeyahay in lagu weereeyo qarashaadka ku baxa howlaha dowladda si waafaqsan xeerka maaliyadda ee sanadka tani ayaa imaaneyso iyadoo shalay madaxweynaha dalka william ruuto madaxa shirkadaha dawliga ku amray in boqolkiiba soddon ay dhimaan miisaaniyadooda maxkamadda ayaa dib u dhigtay inay go-aan ka soo saarto kiisas kiis markaasi ay wajahayaan senatarka ismaamulka transoya iyo sidoo kale lix eedeysanayaa lix qof oo kale idhaahdee waxaa loo haystaa khiyaano maaliyadeed oo la rumaysan yahay in lagu lunsaday laba boqol labaatan iyo kow milyan oo shilin maxkamadda ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu senatarka ka gaabiyey in uu iska soo xaadiriyo dhegeysiga dacwad ka dhan ahayd waxay markaasi maxkamaddu amar ku bixisay in dhegeysiga kiiskan uu sii socday intuu udhexeyso afarta ilaa toddobada bisha lixaad ee sanadkan dowladda ayaa markaasi qorsheyneyso in dhammaan ismaamulada dalka laga hirgeliyo xarumaha dhaqangelinta maxamed axmed khaliif ayaa inoo dhammaystiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kiduri kindiki ayaa sheegay inuu jiro qorshe dowladeed oo afartan iyo toddobada ismaamuul uu waddanka ka kooban yahay looga hirgelinayo xarumaha waa dhaqan celinta waxa uu carabka ku adkeeyey in sidoo kale lagu dadaalayay sidii goobahan loo qalabeyn lahay kindiki ayaa qoraal ku sheegay in dowladda ilaa ay hadda ku dhowaad boqol lixdan iyo lix milyan oo shilin ku qarash gelisay dhisida waa dhisidda xarunta dhaqancelinta iyo daaweynta ee miritini ee ismaamulka mombasa waxaa uu xusay in la rajeynayay inay hal dhibic saddex bilyan oo shilin ku baxdo dhammaystirka xaruntan wasiirka wasiir kindiki ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay barnaamijkan ay tahay in meesha laga saaro saameynta noocyada kala duwan ee maandooriyaha ee la qabatimay wasiirka ayaa sheegay in dagaalka ay dowladda kula jirto waxyaabaha maanka dooriyo uu noqonayo mid joogto ah dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka ee ismaamulka taigta taveta ay xoogga saarayaan sidii xal waara loogu heli lahay isku dhacyada soona noqda ee u dhexeeyo bini-aadamka iyo sidoo kale duurjoogta sidoo kale waxyaabaha xal loo raadinayo waxaa ka mid ah tabashooyinka la xiriira waa xuquuqda ka faa'iidaysiga macdanta ee dowlad deegaankaasi wasiirka ayaa isticmaalka waa daroogada ku tilmaamay khatar weyn oo ka dhan ah amniga qaran iyo caafimaadka bulshada gaar ahaan gobolka xeebta arrimahan ayuu ka hadlay xilli uu saaka magaalada vooyi ee ismaamulka taita taveta kulan kula qaatay madaxda waahayaha ammaanka iyo laamaha qaabilsan dhaqan celinta xeerka ee dowlad deegaankaasi si arrimahan xal loogu helo dadweynaha ku nool deegaanka bariga laamo ee gobolka xeebta ayaa ka cabanaya kuleel aada u sarreeya oo ay dareemayaan waxay sheegayaan in qoraxdu aad qoraxdoo aada u kulul awgeed ay ku adkaatay in ay qabsadaan shaqada ay inta badan nolol ahaan ku tiirsan yihiin ee kalluumaysiga shacabka beriga laamo ayaa codsanaya in laga taageero dhanka afurka iyo suxuurta maadaama uu ku yimid hoos u dhac dhanka wax soo saarka ah lakini changamoto kubwa tuko nao haswa kwetu visiwani, kuna joto lingi, kazi hakuna, maisha magumu, lakini twashukuru mheshimiwa amesimama na sisi kidogo. Tumekuja leo hapa kuwasaumu hata kuduru watu, pangine leo ndio mwanzo, wengine wataonza sambusa, wengine wataonza kiazi.
E, ni muhimu sana kwa sababu saa hii uh, ipatikane zaidi na zaidi. Kwanza hali ya hewa ni kali sana, watu hawezi kuvua, hawezi kufanya kazi kwa sababu hali ya joto, tuko karibu 42% saa hii, watu hawezi kufanya kazi yoyote, hakuna riziki yoyote. Wavuvi wenyewe saa hii wanaogopa kuja katika ile bahari kwa sababu ya hali ya joto kupita kiasi. Kwa hivyo uchumi wetu hupungua sana kwa upande wa uvuvi. Kwa hivyo kama itapatikana mbinu nyingine mbadala, mheshimiwa hii Ramadhani asaidie watu wake wa Lamuisi, itakuwa vizuri. Mungu amtilie baraka, sitaomba hivyo.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dhanka iyo soomaaliya maxkam waa soddon iyo shan muwaadiniin soomaali ah oo lagu eedeynayo falal burcadnimo oo sabtidii lasoo dhaafay laga dejiyey magaalada mombay ee dalka indiya markadib markii lagu eedeeyey afduubka markabka ganacsi ee m v royn dhalinyaradaasi oo lagu xiray saldhigga booliiska ee the yellow gate police station ee magaalada mombay ayaa waxaa soddon iyo afar ka mid ah xaddii lasoo dhaafay kasoo muuqdeen maxkamadda ka hor intaysan xeerbeegidda maxkamadda amrin in labaatan iyo lix sane labaatan iyo lixda eedeysane lagu sii hayo xabsiga booliiska muddo toban maalmood ah bisha soo socotay ee abriil afarteeda ayaa la filayaa in labaatan iyo lixdaasi eedeysane mar kale lasoo taaga maxkamadda magaalada mombay lixda eedeysane ayaa kasoo muuqan doonin maxkamadda sababo sagaal eedeysane idhahda ayaana kasoo muuqan doonin maxkamadda sababo la xiriira iyadoo sideed sababo markaasi la xiriirta iyadoo sideed eedeysane sheegteen inay weli qaangaarin oo ay da-dooda ka hooseyso toban iyo sideed sano halka eedeysane kale oo dhaawacana lagu daweynaya isbitaal markaasi lagu magacaabo ser j j hosbital oo ku yaala mombay wararku waxay sheegayaan in sideedda eedeysane aanan qaangaarin la dejiyay hoy lagu hayo dadka da-da yar inta laga xaqiijinayo da-dooda saxda dhanka kale qareen lagu qareen markaasi ayaa safaaradda soomaalida ku leedahay dalka indiya u wakiilatay inuu difaaco eedeysanayaasha soomaalida loo haysto kiisaska burcadka ah waxaa sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed oo haatan wax ka barta gobolka markaasi mahashtra ee galbeedka indiya iyana waxaa loo doortay inuu markaasi u turjumaan ama turjumaan u noqdaan eedeysanayaashaasi soomaalida si uu u fududeeyo wada xiriirka dhanka luuqadda ee xeer beegtida maxkamadda iyo sidoo kale eedeysanayaasha wixii wararkaasi burcadbadaadaasi soomaalida ee mombay markaasi la geeyey ee loo haysto falalkaasi burcadnimona waad la sii socon doontaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka degmada xaradheer oo iskaashanaya ayaa deegaanka bacaadka faarax aadan oo toddoba kilomitir u jira degmada xaradheer ku weeraray kooxda al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus siduu sheegay gudoomiyaha degmada xaradheer maxamed yuusuf oo laftiisa dagaalka ka qeyb qaatay ee sheegay inay dhowr jiha ka weerareen kooxda islamarkaana ay halkaasi ku dileen tiro badan oo kamid ah kooxda shabaab inkasta oo uunan sheegin tirada rasmiga wuxuu sheegay inay ku jireen koox dad ajaaniiba kooxdaasi gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkuu socday muddo saacado oo xiriira isagoo xaqiijiyay in haatan ay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay markiiuu hadlayay ayuu shaasi sheegay gudoomiyuhu wuxuu sheegay inay jiraan askar ciidanka dowladda kaga dhintay howlgalkaasi wuxuuna tilmaamay in labada ciidan ay gacanta iskugu tageen ama iskula tageen kadib markii ay ka dhammaatay rasaastii ay ku dagaalamayeen wuxuu sheegay in kooxdu ay ciidamo badan kusoo daabuleen deegaanka bacaadka faarax aadan si ay u weeraraan degmada xaradheer laakiin wuxuu sheegay in ciidanka oo dagaalamay ay markaasi jebiyeen kooxdii qorsheynaysay inay halkaasi soo gaaraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ah ee jamhuuriyadda turkiga u fadhiya doona soomaaliya labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood ra-iisul wasaaraha oo danjiraha cusub ugu hambeliyey mas-uuliyadda loo igmaday ayaa sheegay in turkiga uu yahay walaal dhab ah oo ay leedahay soomaaliya kaasi oo xiliyada adag soo garab taagnaa dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed eeraahda iyo dowladda soomaaliyeed kana taageera dhinacyo badan oo kaabayaasha horumarinta dowlad dhiska oo ay qayb ka tahay dhankiisa danjiraha ayaa tilmaamay inuu sii xoojin doono xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dal isagoo mahadceliyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhoweyntooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka soomaaliyeed afur uu ku maamuusayo ugu sameeyey tartamayaasha qur-aanka kariimka iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka diinta iyo aqoafta abuu mansuur roobow guddiga tartanka iyo sidoo kale hay-adda culimada soomaaliyeed madaxweynaha oo abaalmarin guddoonsiiyey toddobada tartame ee ugu sarreeyey sanadka labaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in haliyeyadani ka socdo gobolada dalka oo idil ay ka turjumayaan dhaqanka soomaaliyeed ee ku saleysan diinta islaamka iyo wanaageeda madaxweynaha ayaa baraarujiyey ubadka baraarujiyey in waalidiintu ay ka dadaalaan mustaqbalka ubadka ee dhinacyada kala duwan diintaba ha ugu horreysay cawada sida horey looga wada dhawaajiyey cawo aad iyo aad u weyn oo fadli badan waaye ramadaan bil ramadaan ayadoo ay tahay iyo tartankii maxaanku idhaha qur-aan kariimka ah culimadii dhammaan madaxtooyadii jamhuuriyadda intaasoo isla socotahay waa cawo marka muhiima waay dowladda waxay mas-uul ka tahay ummadda waxa ay leedahay inuu ilaaliso ee wanaagsan laakiin ummad ahaan ummaddu mar walba waxa fiican oo wanaagsan oo adduunyadan u wanaagsan aakhiradan u wanaagsan ay leeyihiin waxaas waaye waxa marka dowladduna inay u ilaaliso ay tahay oo ay ugu horreyso hadda sida caawa aan u joognaa qur-aanka kariimka ah ummad markii la duminayo ee inay dunto la rabo yani dowladaha waa ka shaqeeyaan dowladaha kale iyo ummadaha kale kasoo horjeeda ama ay colaadda kala dhexaysa inay dum inay dumaan inay ka shaqeeyaan marka waxaan rabnaa in barashada guud ahaanba tacliinta barbaarinta in la xoojiyo oo la weyneeyo la-anna wiilasha iyo gabdhaha yaryar waxay xambaarsan yihiin mustaqbalka ummaddan berri ummaddu sidee u ekaanay dadkaas yaryar sida u yaaliina laga arkaa haddii aan ku dadaano maalgelino maalgelin waay inay noqdaan aabbayaal iyo hooyayaal iyo hogaamiyeyaal fiican inay noqdaan waataa muxuu ahay intaan maalgelino oon wax u sheegno oon wax barno oon tarbiyeyno ayay ku xihan tahay inay berri ummaddu ay qurxoonaato jiilkan yaryar marka waxay ka mid yihiin waxyaabaha berri aan u maalgashanayno ugu dadaalayno u qurxinayno aan rabno berri dadka naga dambeeya iyo ilmahan dhalnay kuwa ay sii dhalaan kuwa ay sii dhalaan in ay ummad macnada ay noqdaan si ay u noqdaan haddaanan laga shaqaynin maanta ma noqonayaan berri ma noqonayaan maantay u baahan tahay in laga si looga shaqayn waa in la maalgeliyaa waa in xoog la geliyaa waa in xoolo la geliyaa waa in caqli la geliyaa berri qurxoon adduunye ahaan u qurxoon aakhira ahaanna u qurxoon in la helo waayo marka wax badan oo amuurahaas ku saabsan waa naga khaldameen ma dhihi karo laakiin sidii la rabay umaanaan soo qaban waayo hore oo ay ahayd inaan usoo qabanno marka waxaan rabnaa in guud ahaan barashada diinta maanta meeshaanan ka bilownay ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo wixii aynay lahaadaan ay lahayd aan lahaynaan nahay laakiin haddaan bilaabaynaa haddaan bilaabaynaan samaynaynaa shal hadday si naga noqtay maantaan joogno waa bilaabaynaa berri kuwa naga dambeeya sii qurxinaaya sii qurxinaaya ilaa meeshii aan rabnay oon jecelnahay ilaa ay ka gaarto muxuu mustaqbalka haddii alla yiraahdo madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in loo baahan yahay in dalka laga hirgeliyo hay-ada xoojinaya barashada diinta iyada islaamka sidoo kalena loo yeeray cid walba oo ka qayb qaadan karta arrinka dowladda ayuu madaxweynuhu sheegay in doorkeeda shariifka ah ay diyaar la tahay majlis iftaa iyo mufti iyo diinta aan tandiimino institutions tandiim aan u yeelno hay-adahan kale ee ama tarbiya iyo tacliim iyo caafimaad iyo howl engineering iyo technologiga iyo waxa aan u nidaaminayno oon ugu samaynayno qaab iyo shuruuc iyo nidaam ayadana inaan nidaamino oo nidaam iyo shuruuc iyo qaab aan u samayno siday ku dhowrsanaanayso siday ku horumarayso sida barashadeeda iyo fahamkeeda iyo uu kusii waasic noqonayo dadku uu ku wada gaarayo inaan tandiimkaas aan leenahay oo tandiim dowli ah oo tandiim dowladeed ah oo tandiim maxaanku dhaha shacab ah weligeen dowlad soomaaliyeed meel inta fadhiisatay fakertay ee tiri war diinta sidee loo qurxiyaa loo nidaamiyaa oo loo waxeeyaa nama soo marin haddana weli meeshaan rabna ma joogno laakiin in la bilaabaan rabnaa wax walba maalinay bilowdan sooma marka hay-addii in la dhisaa aad iyo aaday muhiim u tahay dhibaatooyin badan iyo culaysyo badan oo diinta naga haysto allah u naxariistee ninkii la dhihi jiray sheekhii la dhihi jiray wadaadkii abshir bacadle yaa wuxuu yiri bam hadduu qalloocdo qofka sitoo dilaa waa qarxa qofkii sitay iyo labadii qofoodo wixii ag joogo uu dilaa ama dhaawaca laakiin diinka hadduu qalloocdo dadkao dhan uu dilaa sida aan bam inuunan ugu qarxin iyo inuusan u qalloocaan aan uga fikirayno boqol jubaarkeeday tahay inaan uga fikirno diinta inaanan nalaga qalloocin laakiin waxaan rabnaa markaan in loo kala kicin shaqa dhiman hadday jirto hadda in lasii qabto wax annaga dowlad ahaanna laga raba hadday jirto hadda in loo sii sheego diyaargarowga wixii dhulka lagu xirtaa garabka la saartaa la yiri hawshaas inaan sii toosino oon sii xirxirno oon sii dhammaystirkii iyo maalintii maxaanku iraa la iclaaminaya iyo maalintii inay noqoto laakiin shaqo inay hadda ay naga sii dhammaato hal nidaam aad iyo aad u codsana oonan adkaynaan waa midda aan sheegayay mujtamac meel ku nool kala ra'yi duwanaansho yaryar iyo eh, firqa firqooyin waxaas waa iska jiraan noloshay ka mid tahay waana soo- waana soo jira waana beryahan waa sii jiri doonaan laakiin waa waa lasii yarayn karaa waxaan rabaa hay-adda aan dhisayno ee aan rabno in ay diinta oo dhan ay mas-uul ka noqoto oo loo noqdo meel meel foolxun loo noqon maayo meel qurxoonaan loo noqonaa meel aan ayada ishaysan buuq lahayn nidaamka ay deg- degsatay ku taagan ku dhowrsan ee ballantii ay qaaday kasoo hadday noqoto waa loo soo wada haliilaa waa la soo wada aadaa laakiin meel ishahaysato oo ayada isnaqdinaysa oo ayada dhexdeeda oo muxuu ahay u ka jira iyo hadday noqoto waa laga kala leexanaya lasoo aadi maayo marka waxaan rabnaa in aad iyo aad inta looga fikiro laysku keeno oo nidaam loo dejiyo dowladdu waxay mas-uul ka noqonay ilaalinta nidaamkaas hadhow nidaamkaas lagu heshiiyey ee la dejiyey ee maxaan ku rahda culimo intaas la eg ay wada saxiixday ay wada ogolaatay hadhow qofka ka leexanaya adiga joog waa dhihi karaa ka- ha ka leexanin haddii wadadii lagu heshay cillad ka soo baxdo aan isku nimaado mar kale wadadii cilladaa ka soo baxday see yeelna aan dhahan marka waxaan rabaa culimaa hay-adda ha la dhiso kulanka soo socda haddii alla yidhaahdo waa inuu ka soo baxdaa hay-addii oo dhisan nidaamkeedi uu yaallo buuggeedu meeshaas uu yaallo kutubkeedii oo nidaamkeedii uu ku yaallo siday u shaqaynayso siday qaraaraadka u gaaraysay siday wax walba u samaynaysa ay cad yihiin maanta annagaa keliya maaha ummadaha leh ummadaha leh aan fiirino guddigaan hadda sheegayno be- baytuzakaadkii wixii yacni loo baahnaayo diintuna faraysay oo dhan meel hayn karta oo hana karta oo ka tala bixi karta annagu meelaha idiin fadhinaa hana la isticmaalo dowladdu saana noo tiraado war meeshaan xoogaa yaroo dhaqaalahay u baahan tahay waana naga- waxaan aaminsanahay dad badan oo soomaaliyeed oo khayrkaas la samaynaya inay wax ku bixiyaan ogol ayaa badan intaas ka bacdi culimmada meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanayaa in ilaa allabariga la badiyo oo loo soo duceeyo ciidamadeenna iyo dowladeenna Eh, ciidankeenna dagaal ay ku jiraan niyad samaanay u baxeen uun wiilkaasi naftiisii u keenay wax ka weyn oo samayn lahay male intaasaa marka inaan ku xurmayno in maxaan ku ihahdaa ilaahay asagana uu badbaadiyo anuu guul siiyo yaan u baahanaa waxaa maalinkii labaad galay shil u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo bangiga horumarinta afrika shirkaasi oo dib loogu eegiyo mashaariicdii uu ka fuliyey dalka tan iyo sanadii labada kun labaatan iyo labada ilaa sanadkan labada kun afar iyo labaatanka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa furay shirka oo dhammaan hay-adaha dowladda lagu qiimeyn doono mashaariicda bangiga horumarinta afrika oo maalgelinaya sanadihii lasoo dhaafay waxqabadkoodii iyo caqabadihii uu la kulmay qiimeyntan ayaa saldhig u noqon doonaa qorshaha bangiga horumarinta afrika uu ku diya- uu markaasi eh, diyaarinayo shanta sane ee soo socoto siduu sheegay wasiir biixi iimaan cige wasiirka maaliyadda ah ee soomaaliya ayaa bangiga horumarinta afrika uga mahadceliyey doorka ay ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka iyo dhiirigelinta maalgashiga iyo xasaradaha ka dhasha isbedelka cimilada markan welid haynoo soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi ciidamada militariga israa'iil ayaa xalay duqeymo culus ee ka fuliyey koonfurta marinka khaza tani ayaa imaanaysa iyadoo beesha caalamka ay waddo cadaadis ku saabsan inay halkaasi ka dhaqan gasho xabajoojin deg deg ah shacabka magaalada koonfureed ee rafaax ayaa wajahaya baahi aad u weyn iyadoo dowladda maraykanka ay sheegtay inay sii wadi doonto in dadweynaha ay gaarsiiso gurmad cunno dowladda dalka indiya ayaa si adag gaashaanka ugu daruurtay dhaliil ay u jeediyeen maraykanka iyo jarmalka kadib markii la xiray madaxa wasiirada ee delhi ahna mas-uul ka tirsan mucaaradka laguna magacaabo aviin kejriwaal siyaasigan ee gacanta lagu dhigay hal bil ka hor inta aynan doorasho guud ka dhicin waddankaasi shalay ay ahayd markii waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ay sheegtay inay si dhow la socoto xarigga mas-uulkan kejriwaal ayaa waxaa toddobaadkii hore xirtay laanta baaritaanada ku samaysa arrimaha maaliyadda indiya maadaama lagu tuunsan yahay musuq maasuq wasaaradda arrimaha dibadda indiya ayaa sheegtay in dowladda waddankaasi ay u madax bannaan tahay dhaqangelinta xeerarkeeda dastuuriga ah sidaas awgeedna dhaliisha uga timid maraykanka iyo jarmalka aynan gar ahayn waxaa lagu soo waramayaa in maxkamadda ku taalla dalka tunisiya ay afar qof ay ku xukuntay dil halka labo kalena lagu xukumay xabsi daa'in shakhsiyaadkan ayaana lagu caddeeyey in ay door ku lahaayeen tallaabadii lagu qaarajiyey ama lagu dilay hogaamiyihii mucaaradka ee jogri baleyd kow iyo toban sano ka hor waxaa lagu soo waramayaa in kooxda xisbullah ee dalka lubnaan ay gantaalo dhowr ah ay ku soo tuurtay waqooyiga israa'iil maanto arbaco ah waxaana halkaasi lagu dilay qof rayid ah tani ayaan imaanaysay iyadoo dhanka kale israa'iil ah, ay duqaymo ka geysatay koonfurta dalka lubnaan ugu dambayntiina maraykanka ayaa mar kale waxa uu israa'iil lagu baaqay in ay ka tanaasusho qorshaheeda ku aadan in duulaan dhuleed ay ka fuliso magaalada ku taalla koonfurta falastiin ee loo yaqaana rafaax halkaasi waxa ay hoy u tahay magaaladaasi in ka badan hal dhibic shan milyan oo qof oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ka barakacay duqaymaha ka socdo ghaza danjiraha ama ergeyga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku matalo maraykanka laguna magacaabo ambasador robert wood ayaa golaha u sheegay inay israa'iil la qabaan hadafka ah in ay ka guulaysato xamaas balse ay doonayaan balse ay qabaan in duulaan dhuleed oo laga fuliya rafaa aynan ahayn halka loo mari karo ama waddada la adeegsan karo waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay halis gelinaysaa ama ay horseedaysaa in shacab dheeraad ah la dilo sidoo kalena ay caqabada ku noqonayso bixinta gargaarka bani aadanimo qodobada caalamku anaga intaa aan dib idinka ugu celiya xamdi mawliid maxamed oo mahadsan yahay qodobadaas dibadda ee ugu dambeeyey warkii dowlad kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aniga waxmed gureedin akhrinayay mawliid maxamed ah ayaa igala qeyb qaatay sidoo kalena warka soo saaray maxamed axmed khaliifna qeyb buu inagala ahaa sidoo kalena isaga ayaa inoo farsameynayay ciddii warkeyga seego ciddii boola kan websaytka idaacadda ee w w w star fm c o k e